أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah gaar ahaan mid taagan ama jira oo u baahan lafagur iyo in ay bulshadu ka helaan xaqiiq badan adduunka oo dhan xilligan waxaa taagan saameyntiisana aada loo dareemaya xanuunka coronavirus kaasoo saacad walba ay u dhimanayaan boqolaal qof oo u badan waddamada yurubta ah iyo maraykanka hadduu allah ugu delihi doono mowduuca aanu maanta diiradda ku saarayno waa coronavirus iyo wararkiisii ugu dambeeyey waxaa marti inoogu ah oo nagala qaybgelaya aqoon-yahano ku dhaqan qaar ka mida waddamada yurubta waa doctor suldaan maxamed garyareh iyo aqoon-yahanka kale ee xasan fiyoke cali waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan gudaha u gelin barnaamijka iyo falanqayntiisa waa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus hadda ee waxaan ku jiraa oo aan isha ku hayaa mid ka mid ah websaydyada ugu xawaaraha badan ee ay leeyihiin hay-adaha caalamiga ah ee soo gudbiya wararka coronavirus gaar ahaan tirakoobka guud ahaan dadka u dhintay xanuunkaasi coronavirus ee dunida oo dhan waa sagaashan iyo shan kun toddoba boqol konton iyo kow qof waa dad ku dhow boqol kun oo qof waxayna u badan yihiin waddamada reer galbeedka haddaan waddan waddan u soo qabanno ee dalalka uu saameynta ugu adag ku yeeshay waxaa ka mid ah maraykanka cudurku waxa uu ku dhacay in ka badan afar boqol oo kun oo qof tirada guud ee dhimashada maraykanka waxay maraysaa lix iyo toban kun lix boqol sagaashan iyo toddoba qof daqiiqado ka horna waxaa u dhintay oo calaamada guduudan lasoo saaray lix qof waddanka sbain cudurku waxa uu ku dhacay boqol konton iyo saddex laba boqol labaatan iyo laba qof waxaa u dhintay shan iyo toban kun afar boqol afartan iyo toddobo talyaaniga cudurku waxa uu ku dhacay boqol afartan iyo saddex kun lix boqol labaatan iyo lix qof waxaa u dhintay oo dhimashadu ay maraysaa siddeed iyo toban kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal qof jarmalka waxa uu korona ku dhacay boqol toban iyo siddeed kun laba boqol soddon iyo shan qof waxaanay dhimashadu maraysaa laba kun lix boqol iyo toddoba qof dalka faransiiska waxa uu ku dhacay boqol toban iyo toddoba kun toddoba boqol afartan iyo sagaal qof waxaana u dhintay laba iyo toban kun laba boqol iyo toban qof shiinaha oo uu ku dhacay dad aada u tiro badan waxa uu saacadihii ugu dambeeyey soo ritay afartan iyo laba qof dhimashadu waxay ku sheegeen saddex kun saddex boqol soddon iyo lix qof inkastoo hay-adaha dalkaasi qaarkood gaar ahaan kuwa mucaaradku ay sheegeen in dadka ku dhintay shiinaha ay ku dhow yihiin boqol kun oo qof dalka iiraan waxa uu ku dhacay lixdan iyo lix kun laba boqol iyo labaatan dhimashaduna waxay gaartay afar kun boqol iyo toban ingiriiska waxaa cudurku uu ku dhacay lixdan iyo shan kun iyo toddobaatan iyo toddobo waxaana u dhintay toddoba kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeed qof turkiga waxa uu ku dhacay afartan iyo laba kun laba boqol siddeetan iyo laba qof waxaana u dhintay sagaal boqol iyo siddeed qof dalka biljam labaatan iyo afar kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex qof ayuu ku dhacay waxaana u dhintay laba kun shan boqol labaatan iyo saddex qof switzerland waxa uu ku dhacay labaatan iyo afar kun iyo konton iyo kow dhimashadoodu waa sagaal boqol afartan iyo siddeed dalka netherlands ama holland waxa uu ku dhacay labaatan iyo kow kun toddoba boqol lixdan iyo laba qof dhimashadu waa laba kun saddex boqol sagaashan iyo lix kanada labaatan kun toddoba boqol lixdan iyo shan qof ayuu ku dhacay dhimashadu waa shan boqol iyo sagaal qof brazil siddeed iyo toban kun boqol toddobaatan iyo lix ayuu ku dhacay dhimashadu waa sagaal boqol konton iyo toddobo bortuqiiska saddex iyo toban kun sagaal boqol konton iyo lix ayuu ku dhacay dhimashadu waa afar boqol iyo sagaal ruushka waxa uu ku dhacay toban kun boqol soddon iyo kow dhimashadu waa toddobaatan iyo lix inkasta oo ilo kale ay sheegayaan in khasaarahoodu intaasi ka badan yahay yuhuudda oo iyana ka mid ah dowladaha xogtooda aad u qariya inta la ogaaday wuxuu ku dhacay sagaal kun sagaal boqol lixdan iyo sideed dhimashadu waa siddeetan iyo sideed qof dalka indiya waxa uu ku dhacay toddoba boqol toddobaatan iyo kow dhimashadu waa laba boqol labaatan iyo sideed ireland waxa uu ku dhacay lix kun shan boqol toddobaatan iyo afar dhimashadu waa laba boqol lixdan iyo saddex norway waxa uu ku dhacay lix kun laba boqol toban iyo sagaal dhimashadu waa boqol iyo sideed australia waxa uu ku dhacay lix kun boqol konton iyo labo dhimashadu waa konton iyo saddex denmark waxa uu ku dhacay shan kun lix boqol soddon iyo shan dhimashadu waa laba boqol soddon iyo toddobo haddaba waxay ahaayeen waddamada ugu horeeya ee uu sida aadka ah saameynta ugu yeeshay cudurka coronavirus dhimasho ahaan iyo weliba kiisaska dadka uu soo ridanayo waxaa kale oo jira waddamo kale oo uu xanuunku faraba-an ku hayo haddaba markay xaaladdu halkaa marayso waxaan gudaha u gelaynaa falanqaynta cudurkan iyo saameyntiisa dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo waxa uu ku dambayn karayo marka loo eego saadaasha iyo ififaalaha muuqanaya sidaad hordhaca ku maqasheenna waxaa marti inagu ah aqoon-yahanada xasan fiyoka cali iyo suldaan maxamed garyare marka hore ee labadiinaba haddaad imaqashaan ee kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baa umahadsan tihiin adinka iyo dhegeystayaalkuba waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa tahay ee, waxaan ka horeynayaa suldaan maxamed garyare Ee, suldaan marka hore ee, soo dhowow marka xigta ee, inkasta oo dhakhaatiirtii caalamka ay aada u gaabsanayaan ee, wax badanna aanay ka sheegi karin een, xanuunka coronavirus haddana ee, bal ka aqoonyahan ahaan ee, waa maxay fasiraadda aad ka haysato ama waxaad ku tilmaami karto xanuunkan corona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين أما بعد الله سبحانه وتعالى ما هذا له waxaana haboon dadka muslimiinta inay ku shukriyaan oo alla u mahadnaqaan oo ayan ku kufriyin ilahina waxaan ka rajeynaya kuwa ku shukriya inuu alle subxaanahu watacaala uu naga dhigo bacdi marka hore ee, cudurkan horta wuxuu ka mid yahay imtixaanaadka alle subxaanahu watacaala uu rabo basharkiisa inuu ku kala saaro waxaana dhici karta in qolo badan ay ku fidnowdo qolo badanna ay ku hanuunto oo alle subxaanahu watacaala ay ku ogaadaan awoodiisa iyo inuu isagu koonkan leeyahay una maaragtay tasarufka isagu leeyahay laakiin cad isaga ka sokaysa waxba ka qaban karin waxna ayaan maaragtay ka keeni karin oo waxaad garanaysaa ee, dharbaaxooyinka uu geysta cudurkan ayaa waxay aada u saameysay dalalkii xoogga sheeganayay oo bashariga ku faani jiray oo dhihi jiray cirka iyo dhulka annagaa isu keena annagana kala hayna waxaan u gaarnay inaan nafta mooye aan wax walba aanu maaragtay laakiin naftu uma celin karaan laakiin wax walba waanu gaarnay xagga horumarka dawooyinka iyo awoodda bashariga ah waan laga yaabaa kuwo ka mid a inay ku hanuunaan marka horta cudurkani waa karbaash ee, taas weeye Ee, suldaan inta aanan siin xasan cudurkan sidee buu u faafay inteebay la egyihiin baad is leedahay waddamada caalamka ee xilligan uu ka jiro Ee, caalamka o dhan waa ku faafay dhahan markii laga reebo ee, wadamada africa u badan iyo dalalka carabta Ee, anigu dhakhtar mahay laakiin waxay ee, hypotosis wax la yihahdo ama mal awaal u sheegayaa inaan cudurkani uusan ku noolaan karin ama uusan resistance wax la adkays u lahayn meelaha aada u kulul oo waxaad u malaysaa inuu ka gudbayo ama uusan kusii daahayn marka dhulalka maaragtay jawiga hawadu ilaahi subxaana watacala kor ka dhigay qoraxda ku badan tahay oo bariga dhexe inkastoo iiraan ay ka mid tahay dalalka ugu sarreeya ee dhimashadu ka dhacday ilaa afar kun oo qof ay dhimashadu gaarayso haddana waxaan filayaa iiraan xilligan inay qeybo ka mid a qabow ka jiro Eh, saasaan rajeynaya weliba dhulkan xagga waqooyiga xiga oo xagga kor xiga xagga ruushkii xiga laakiin waxaa aada loo badanayaa dhimashadu waxay ku badan tahay dhulalka qabowga xilligan oo ay diraacdu xilliga qabowga u tahay oo aan weli qoraxdu si fiican waxu kululayn waa hypotesiska ay saadanayaan qolyaha dhakhaatiirta ama ay sheegayaan waa tahay waxaan siinayaa xasan xasan fiyoke ee, marka hore bal maxaad ku cabiraysaa een, xanuunkan coronavirus iyo aragtida aad ka haysato آه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آن هذا الواحد وهي هرتا سياد شاكتي أنه هاد دنكا siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo raadka ay ku reebi karta adduunka un baanu fiirinaynaa laakiin waxa weeye xaqiiqadu kulay ku tahay dhakhaatiirta iyo dadka barofeshinka ku shaqalow waxaad moodaa inayan weli si fiican u fahmin oo ayan xataa magaciisa isla meel dhigin balbe aad moodo hadda magaca laftirkiisii in la siyaasadeeyey oo laysku haysto magacii loo kala bixin lahaa waxaan maqlay in xataa quwadaha waaweyn shirkii ay isugu yimaadeen uu buuq geliyey magaca lagu magacaabahayo taasna xataa hadda khilaaf dambe oo ka dhex jira hay-adda caafimaadka adduunka iyo dowladda maraykanka oo ka mid ahay dowladaha ugu waaweyn oo fanka bixiya ay xataa qulqulad ka abuurtay sida loo fasirahayo ama loo fahmahayo cudurka kan marka un waxa weeye aafo aad moodo in aadanuhu shartii uu adduunka mataqaanaa ku hayey wax un ka mid ah laga abaalmarinahayo ama madaxtaaggii in badan ay dadka wax isbiday ay awoodda ilaahay ku madax taagahayeen ama ay addoommadiisa ay dulmayeen ayaa waxaad moodaa in wax un laga taabsiinahayo waxa uun la ogyahay hadda waxa weeye cudurkan meesha uu ka soo bilowday iyo sida uu u faafo iyo meesha uu gaarahayo iyo cidda uu maxaanku yidhaahdaa uu ku dhacayo iyo waxa lagu dawaynayo ama looga hortegahayo inaan weli aan laysla meel dhigin oo adduunka oo dhan uu mataqaanaa uu ku jiro hadda argagax xataa kulay ku tahay isku tuhun ayaga dhexdooda ay isku tuhmaan ilaa hadda waa xadidan tahay waxa laga qaban karo iyo wax laga ogyahayba intaasu waa inta mataqaanaa hadda rasmiga ah oo la ogyahay marka waxyaalaha ku ku hoos jiri kara ama uu dhali kara waa kasii hadlayna insha allah waa tahay waxaan jeclahay inaan eh, xoogga saarno cudurkan iyo saameynta uu yeeshay Eh, suldaan garyare waxaad joogtaa kolley wadamada eh, yurubta si gaar ahaaneed wadanka aad joogto eh, su-aal ayaan jeclahay inaan kaa weydiiyo hase ahaatee eh, si guud inteebay la eg tahay saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee uu ku yeeshay wadamada uu cudurka u jilbadhigay ee maraykanka iyo yurubta runtii waa saameyn aada u culus waxaad u malaysaa muddo ku siman afartan cisho ka yar in boqolkiiba laba boqol ku dhowaad ama ka badan marka la hadlaya saamiga reeshiyaha xagga dhaqaalaha iyo siyaasaddu oo aada isu bedelay Eh, haddaynu xagga dhaqaalaha ku hormarno maraykanku sh- hay-adaha leeda i m f ta oo caalamka eh, runtii ku haysta waxaa la yidhaahdo eh, sanduleyn xagga dhaqaalaha ah oo ciday doonaana ku xujeeya dhaqaale inay siiyaan ciday doonaana inflation iyo maaragtay cibarar geliya Eh, deymahana ku khasba dalalka kana macaasha ribada ama interestka deymaha dadka la siiyey ayaa waxaa leeyahay ugu yaraan sideetan dal ayaa ka soo codsaday in laga kaalmeeyo xagga ma aragtay dagaalka lagula jiro cudurkan coronaviruska marka waxaa la yihahdaa hal trillion deyn ah ayay u baahan yihin waa lacag aada u badan runtii taas waa saameynta oo ay u ka mid yihiin dalalka la yihahdo dalalka bur- eh, warshadaha hore u maray ama horumarka sheegtay reer galbeedku maraykanka u horeeya taasi waa midda guud oo ah i m f iyo saameynta xagga dhaqaalaha iyo dalalkii ka mid ah ama hondooyinka ku lahaa xaalkoodu siduu yahay Eh, maraykanku wuxuu waxaa la yihahdaa stimulation ama maaragtay recovery oo waxa dhacda markii dowladdu ay arrimankana dhacaan waxaa la yihahdo recovery bay sameeyaan ah in ma aragtay dowladdu ay sameyso waxaa la yidhaahdo inay dhaqaalo ku bixiso saa-ida waxaa la yihahdo kabashada maarata xagga dhaqaalaha maraykanku hal bilyan ayuu ku baxshay inuu kabo shaqaalaha maraykanka ee xaafadaha ku xayiran saddex boqol iyo shan milyan qiyaastii dadka maraykanka oo ah boqolkiiba sagaashan iyo ka badan wax yar baa ka haray saddex boqol iyo dhowr soddon milyan labaatan milyan baa lagu sheegaa ayaa yiri guryihiina jooga oo stay at home sloganeeda waxaa looga dhigay maaragtay inay guryaha joogaan oo ayan maaragtay ka bixin oo lacagtoodii lagu siiyo iyadoo laga taxadarayo inay la kulmaan geerida degdega ee cudurkani keenay saameyntiisu marka waa waa saameyn dhaqaale oo aan dowladdu ku talagelin oo waxaad u malaysaa dhaqaalo badan oo keedaha reserve aha in dowladdu public expenditureka ay ku kordhisay si ay u koofargarayso ama u daboosho shaqala-aanta ka dhici karta intaasoo milyan oo maraykan ah waana runtii dhaqaalo aada u culus weeye oo runtii waa waa kiish culus oo lacaga agga dhaqaalaha hay-ado badan baana iyo warshado badan baana runtii loo laabay maaragtay irdaha wardi lagama shaqeyn karo sababtoo ah cudurkan dawada ka ilaa imika loo hayo waxa weeyaan inaan la isu iman marka inta qabtaana way dhiman kartaa wayna badbaadi kartaa bicindallah inta kalena waxay ka badbaadi kartaa in lagu neefsado oo lagu fidiyo cudurkii laakiin ilaa imika wax dawo ah oo hayaan oo ay maaragtay ay soo saareen ama ay ku faaneen ama ay dhahaan anaga dawo keena ma jirto allaa dawo baxsha laakiin wax gacantooda sabab laga dhigay inkastoo cudur walba uu leeyahay dawo leeyahay haddana ilaa hadda ma muuqato oo baarid bay ku jiraan baa leeyahay dhakhaatiirtoodu dacaayadaha la fidin waxaa kamid ah oo waxaa kamid ah in faransiiska oo kale uu yiri dawadooda laakiin la- waxaan rabaa meel aan ku tijaabino waxaan haboon buu yiri in africa aan kusoo tijaabino marka dacaayada la fidiyay ay kamid tahay oo aan meediyaasha ku arkayay say wax ugu jiraan allahu yaclam run oo noqon kartaa been noqon kartaa laakiin inay dee gaalada uun xun tahay oo ay dad kale wax ku tijaabiyaan oo ama ay ka dhigaan experiment ama bahayinka ilaahay waa wax macquula oo ay kala dheeraan dadkooda way dhacdaa oo lama qari lama biciisan karo inay sidaa u dhaqmaan laakiin inay sidaa sax u tahay weli xaqiiqdeed ma hayo anugu marka waxaan leeyahay xagga dhaqaalaha caalamka saameeyay wuxuu la mid yahay dhaqaale dhacay labada kun iyo todobadii ilaa laba kun iyo sideedii oo loolan jiray great financial crisis oo dhaqaalaha reer galbeedka mareykanka iyo yurub waa aada u gelgishay muddaada laga joogo labayo toban sano xilligii uu dalka qabsanayay ninkii midoobaa ee barack obama marka noocaasay ku masaarayaan dalal badan baan dhaqaalada waagaas dhaawac culus gaaray oo ilaa iminka aan kasoo kabsan qaarna waa kabsadeen maadaama ay haysteen wax ay dowladdu leedahay kayd ah oo ay kaydsadeen oo xagga dhaqaalaha ugu talagaleen in howlo badan ku fuliyaan laakiin mashaariic badan oo horumarineed oo ay sameyn lahaayeen ayaan dhaqaalahaasi maaragtay galaaftay waana mid isku xiran dhaqaalaha siyaasadda eurubiyanku sababtoo ah nimanka tyconiska ama shirkadaha lacagtari waxaa laga pressure group oo iyagaa siyaasadda jaangooye oo cidda iyagu ay maaragtay doortaan baa soo baxda iyagoo iyagu markaas daneynaya inay helaan qandaraasyo badan iyo ballanqaadyo badan iyo mashaariic la siiyo oo dowlad siiso marka madaxda la dooranaya waa inay mar walba uun iyaga ay maaragtay si gaara u ogaataa iyaguna ay ku bixiyaan dhaqaalo badan cidda soo baxaysa ama cidda maaragtay ku guuleysanaysa hanaanka siyaasadda ee dalka looga taliyo markasa laaligeed dowladdu waa ku khasban tahay inay kabsasho ku sameyso recovery ama stimula si ayan hay-adahaas u kicin waana dhan kale waa mid canshuur bixiyaal badan weeye oo tax bayers weeye oo shaqaalaha dalka inta badan hay-adahaas brivatka ah ayay u shaqeeyaan oo maaragtay iyagu khaaska loo leeyahay marka laga reebo hay-adaha dowladda iyagu aan filayo boqol kiiba soddon ama bar ugu badnaan inay maaragtay marka dowladdu ma awoodo inay shaqaalaha dalka o dhan dee shaqo hoosiiso laakiin mashaariic waa fulin karta oo waxa la yihahdo physical bolis marka dhaqaala laga hadlayo waxaan leeyahay mashaariic bay abuuri kartaayo hay-aday maaragtay maalgelin kartaayo dadkay deymaha ogolaan kartaayo waxaas oo markii laisku soo daro waxa weeye saameyn dhaqaale u yeeshay mid siyaasadeed waa yeeshay oo waxaad la socotaan maraykanku oo ah ninka ugu badan ee caalamka ay ka joogaan askar caloosoo shaqeysayaala oo caalamka ciddii ay sameeyaan ku sameeya tobling of heads waxa la yihahdo inay madaxa ka guraan dowladaha jira oo dumiyaan laakiin aan dowlad dhisin oo siyaasad aduu boqol laba boqol sano jirta oo waayadan dambe qaab siyaasiya ama caskariya u gabaabsay american grand strategy oo madaxdii hore ee mareykanku ay sameeyeen laba boqol sano ka hor oo ay sida caalamku qabsan lahaayeen xagga imperialistaha dhaqaalaha iyo xagga caskariyadda xagga siyaasadda oo ay dhowr meelood ka dhigteen runtii target oo ay ugu sheeso bariga fog manaha chinaha iyo jabanka markaas ka jirtay boqortooyadii qoraxda loolan jiray ee san imbra loolan jiray oo dagaalka yurub isku leysay mareykanka iyoiyo jabaana ay qeyb ka ahaayeen maarata dagaalkii koowaad labaad la yiraahdo ombaradirada xoog la jirto barigaas fog gacanta ku haysa wadamada south east asia wadamada bariga asia koonfur bari asia iyo maarata yurub oo markaas ay kasoo baxayeen kheysaradii yurubiyanka iyo nimankii embaradoryaha artooda ka jiray yurub oo marka iyaguna ishaysaystay oo uu mareykanku ka baqayo xoog inuu kasoo baxo ugu dambeyntu kasoo baxa hiller iyo rag badan oo kasii horreeyay kaysarkii jarmalka iyo william kaysar iyo naboleon iyo adigu raggaa istaba taxan soona gaartay qarnigii sagaaliyo tobnaad oo maaragtay dhama labaatanaad dhamaadkiisii leer oo runta yurub gelgelay awoodiisii yurub galbeed iyo bari isaga baxay inta badanna gacanta ku dhigay marka cabsi xagga amniga iyo gacanka carbeed ama gacankan maaragtay beersheleedo inta wadada muslimiinta dhexe oo ilaa iiraan ilaa sham inta udhexaysa oo iyagu dana dhaqaale loo galay ama waxa la yihahdo petro age interest waxa la yihahdo oo danaha dhaqaale ee shidaalka oo waxaa markaasi baaba-ayay dhuxul dhagaxdii la adeegsan jiray oo caalamku xagga shidaalka marbu wuxuu adeegsan jiray maaragtay dabaysha mar bil buu adeegsan jiray dhuxusha ugu dambeysay marka qarniga tegay dhammaadkiisi bartaniisi iyo halkan hadda ku jirno weli waxaa xagga iskaasiinta caalamka loo adeegsadaa shidaalka ilaa iminka meerka laga reeb meelo yaryar oo waxyaala laysku barxay oo etanolis waxay dhahaan oo qashin la gubay iyo maaragtay koronto iyo mooyaane ilaa hadda inta u badan weli shidaalka iyo amatroolka ayaa caalamka soo dareeya oo gacanta ku haya xagga iskaarsiinta gaadiidka cirya dhul iyo baddaba marka taa marka waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo marka maraykanku wuxuu yiri waa inayan wax tallaabo a qaadin inkastoo weli soomaaliya diyaarihiisa xunka haye jabuuti kasoo kacay miya mise eldogle ay dadka ku leynayaan shacabka magaalada dalka soomaaliya laakiin meelo badan markii laga reebay buu yiri ciidamada afghanistan ka baxaya dhaqdhaqaaq bay sameyn karaan maadaama iyagoo cararayaan oo baxayaan iyo kuwa ciraaq oo dhowr meelood ka baxay sida saldhigi weynaaye moosul u dhowaa iyo kii tigreed iyo ka baxay inkastoo ay ka horeysay saameyntan cudurka haddana meelaha uu ka cararaya mooyaane intii kale wuxuu dhaqaaq yaan la sameyn hala yareeyo si askarta uga badbaado maaragtay cudurkan macnaha bahagooyada ee maaragtay la sameeyey maxaad raacinaysaa xasanow marka la yiraahdo saameynta uu cudurkan corona ku yeeshay wadamada caalamka gaar ahaan kuwa uu haatan faraha ba-an ku hayo ee yurubta iyo america horta waxa weeye waxaa xaqiiqa waxaanoo kale markay dhacaan oo adduunka ay sidaanoo kale u saamayso waa waxyaalaha keena in caalamka nidaamkiisu isbedelo waxay yidhaahdaan sideedaba state systemka waxaa lagu matelaa bilyaardi oo boojooyinkii ay dhex yaallaan oo mid waliba meel qabsatay marka kullamaa xoog uu yimaado bannaanka ka yimid oo boojooyinkaas uu isku garaaco wax waliba meeshay yaallaan way iska beddelhayaan oo meel cusub bay qabsanayaan waxaa la mid ah haddii xoog gudaha ah oo boojooyinka middood ay ka xoog badato macnaha oo kuwii kale ay barabixiso marka xaqiiqdu waxay tahay markii horta dhaqaalihii uu yaraado oo is-aaminaaddii ay yaraato oo la kala shakiyo oo isdhexgalkii uu yaraado oo la kala qoqobto oo weliba mataqaanaa ay soo baxdo waxyaalaha halista cudurkan oo kale markuu dhaco ee caawinahaya inay ka mid tahay waxa la yidhaahdo macnaha ciriiriga qolo walba siday dhul cusub u qabsan lahayd oo dhulba dhulka kale sidii laysi yidhaahdo wuu ka yara mataqaanaa nafaas badan yahay ama cimilada mataqana waxyaalahan oo kale caawinay aan caawinayn buu leeyahay waxay noqon doontaa in lagu tartamo marka waxa weeye hadda markaad fiiriso horta reer galbeedka dhexdiisii yacni waxaa timid selfishness oo macnaha nafjeclaysi oo waddamada qaarkood yacni bade waxyaalihii agabkii loo isticmaali lahaa daaweynta iyo caafimaadka oo kuwo u socda kuwii kale inay ka qabsadaan bilmatel maraykanka oo kale canada macnaha alaab u socotay inuu ka xanibtay oo u diiday waddankiisa inay ka baxdo annagaa kaaga baahi badan waxaa imaanaysa marka qolo walba wixii ay qolada kale kaga rontay hadhowto inay mataqaanaa ay ka xagsato kadibna sida la kala xoog badan yahay in laysku dayo in laysu abiyuso layskaga qaato baa imaan doonta marka waxa weeye calaa kulli xaal dhawool oo dher mataqaanaa waxay u badan tahay inuu mataqaanaa isbedeli doono sidii dagaalkii labaad oo oo dunidoo kale ama maxaanku yidhaahdaa dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday oo kale oo sofiyedkii la burburshay ama mataqaanaa waqtiga hadda september eleven oo kale marka xaqiiqda waxa weeye yacni wadan waddan markaad u fiiriso waxay u dhuran doontaa mataqaanaa ha dhowto in maaragtay awalba iyadoo waayaha kan caadifadda qolooyinkan la yidhaahdo extreamka ah oo oo nationalistahaahu ay kacsanaydoo ay qolo walba lahay qoladii soo gashay naga baxa oo hadda ingiriiska oo kale macnaha inuu yurubta ka baxo waxyaalihii kalifeeka waddamo badan oo yurubana mataqaanaa buuqaasi waa ka taagnaa marka tanu aad in waxyaalaha loogu sii justifikaarayn karo bay noqon doontaa oo cudurdaarka laga dhigan doono in la kala gurto in la kala gurtona in la ciloobo oo la kala shakeeyaa ku xigi doonta hadhowtana in la dagaalo ayaa ku xigi doonta waa tahay ee dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynayno cudurka coronavirus iyo saameyntiisa ee suldaan garyare xanuunkan een, maxaa laga leeyahay marka la eego een, xawaaraha uu ku socdo ma mid sii faafaya oo si xawli ah u socda mise waa mid soo gaabanaya cudurka runtii inuu fia- faafayo oo sii faafayo oo uu yahay dabayl socota waa la isku raacsan yahay oo eh, nimankan dhakhaatiirta u ah waxbaaraya iyo siyaasiyiinta bulshada la hadlaysaaba waa rumaysan yihiin inuu meelo hor leh eh, ku faafayna way muuqataa oo u badan yurub iyo america iyo weliba qaaradan kale ee yana america ee koonfurta america ee latin america ee dadkan aan ingiriis ku hadlayne asalkoodii dad ahaa deegaanka laakiin afaan isbaanishka iyo bortugiis ku hadla marka waa sii fidayaa mid fidayna weeye Eh, waxayna aada u maaragtay saadaalinayaan dad badan inay maaragtay u asiibi doono oo ay dhiman doonaan Eh, oo runtii madax leh saraakiil ciidan leh maarag dad shacaba leh taajiriin leh oo waxaad umalaysaa cudurkan inuu ku dhacay cid walba mase haddii aan daawo jirin ninka danyaraha iyo ninka hantida waa u siman yihiin oo dee midna ma awoodo inuu dawo u gato dawo u maaragtay ma haysto midna dee awood dhaqaala un saamaxayn midna dawadii aan ma jirin marka saa laaligeed ma aha mid maaragtay dad gaara ku dhacay laakiin waa mid saameeya xoogaa saf ballaaran oo saf maran ayuu cudurkani u socda waana arrin muuqato weeye oo runtii ilaa hadda xal aan ahayn guryaha la joogo aan la kala fogaado yaan laystaaban yaan laysoo dhowaan yaan shaqooyinka la tegin qofka marka waxaan hayn ma hayaan qofka marka asiiban ah oo isbitaalka la geeyana dadka ay neefta ku xurmayso unbay qolyahan eh, qalabkan dawada haw- nafta nafta neefta maaragtay saa-idiya oo hawada siiya unbay ku xirayaan markii qofka u muuqato in neefta uu qaadan karo isaguna eh, ilaahi subxana wataala awoodiisa siiyana way maaragtay ka furayan waxaa leeyahay, gurigaaga aad dawo kale kuma hayne inta aan neefta qaadan karin baa anagu neefta un u xoojinayna marka dawo kale hod iminka ilaa iminka jirta oo muuqataa dad badan oo saaxiibo nahay oo kasoo kacay oo aan wareysan waxay sheegeen waxaan intaas hayn inaan isbitaalada lagu hayn annagu ma tegi karno isbitaalada umana dhowaan karno waa tahay Ee, xasanow ee, saan la soconno ee, dowladahan maraykanka iyo yurubta iyo guud ahaan wadamadan xanuunka uu ka jiro ee, dadkooda waxay ka qaadaan canshuur aad iyo aad u badan dadka waxaa loo sheegi jiray oo mar walba loogumana sheegan jiray in caafimaadka wax laga qabanayo haatanna wadamadii ugu horeeyey ee dhaqaalaha iyo caafimaadka waxaa dadkii loo la-yahay ee sariiro la jiifiyo iyo qalabkii caafimaadka marka arrintan maxay keeni kartaa bay kula tahay Een, wadamada gudahooda wadan walba maadaama wadamo bar- barwaaqoobay ay ahaayeen oo dadka intiisa badan uu caafimaad qabo waxa weeye lacagta canshuurta oo dadka laga qaado inteeda badan waxaa lagu qoran jiray inay caafimaadka ku baxdo waxaa hadda soo baxday marka in caafimaadkii aan loo diyaar garoobin macnaha in dadka wax loogu qabto laakiin un beberwaag wax la yidhaahdo un mataqaana ay u badnayd wax la buuxinayay oo bilmatal hadda wadanka ingiriiska oo kale iyo wadamada qaarkood markaad eegto yacni wax haba yaraatee agabaho oo diyaar ah la waayey markii loo baahday oo isbitaalkii iyo dhakhaatiirtii iyo qalabkii iyo daawadii wixii oo dhan mataqaanaa ay ay ay maalin iyo habeen ku go-een marka eh, taas marka waxay imaanaysaa wadan walba gudihiisii inuu hoos isugu soo noqdo oo mataqaanaa xisaabtan horle iyo burbur iyo mataqaanaa is is aameewaa ay ka dhacdo oo oo macnaha siyaabahaasoo badan oo marka siyaasadda ayuu u saameynhayaa waxay saameynaysaa dadkii maxaan ku yidhaahdaa soo galootiga ahaa oo wakti kala duwan yimid oo qaarkood ay isu qabaan inay yurubiyaan yihiin in la, la, la sharaysto oo la yidhaahdo waxaanba adinkaa noo lahaa ee nooga baxa wadanka Een, waxyaalahaasoo dhan bay saameyn doontaa marka sidaasay macnaha siyaasiyan macnaha raadka ay ku yeelan doonto ay u badan tahay oo laba qodobba aan u malaynahayaa inay ay ay maaragtay mudan tahay in la xuso oo waxa weeye waayihii dambe nimankan khaasatan reer galbeedku wax ayna adduunka kale u ogolayn oo laakiin ayagu ay isku dabaqi jireen baa jiray oo rule of lowga sharcigu inuu shaqeeyo oo maxaan ku yidhaahdaa mar intii loo soo gaaro September 11 aad moodo in laga tanaasulay oo macnaha mataqaanaa iyaga oo afkii ka sheeganaya dimuqraadiyad iyo waxaas haddana xisaabtankii inuusan jirin oo ninkii markaa talada hayaa uu bilaabay inuu ku amar ku taag leeg iyo ama sharciga siduu isagu rabay uu u dhigto ama maxaan ku yidhahdaa marka n waxaan isleeyahay marka n cawaaqibka hadda ku dhacay oo ama mataqaanaa musiibadii in la xallin waayo dadkii ku habboonaa uusan xilkii hayn n ama mataqaanaa la la lunsado wixii wax lagu qaban lahaa waxyaalahaasa keenay oo mataqaanaa macnaha wixii ay ku bulaaleen waxaa ka mid ahaa markii hore waxyaalaha ururada caalamiga iyo maxaan ku yidhahdaa hay-adaha ay ku khaldaan caalamku caalam alfaalif iyo caalamkan kale oo africa iyo adigu carabta mainly lagu addoonsan jiray ayaa iyaga laftirkoodii maadaama loo arkay in gacanta lagu dhigay oo wax badan aan looga baahnayn diblomaasiyadoodii iyo waxoodii ayaa iyagana la gacan bidixeeyey oo mataqaanaa meesha kasii baxayey marka wayna isla shaqaynaysaa marka markii uu ninkii isagu xoogga lahaa oo waxaan dadka ku maamulhayay uu u arko inayan ciddii uu ugu talagalay oo ruushkao kale u dambeeyey lagu xakamayo looga takhallusay inuu u arkay inayan aysan muhiim ahayn anymore marka halkaas waxay keentay marka dadkii ay beenta u sheegi jireen oo maskaxda ka haysteen inay ku baraarugaan inayan waxba ugu maqnayn oo isku dayaan inay ka tashadaan hadday arkaan inay ku tashadaanna inay macnaha xoogaan oo qasbaan oo toos macnaha weerarkii uu toos noqday meeshu ka ahaa awal mataqa adigu adigu ismaamul oo dantayda u shaqee baa iman doonta waa hagaag Eh, suldaan garyare eh, kolley hadda waxaad joogtaa waddanka sweden Eh, ka waran isagu eh, dhimashada waxaa la leeyahay eh, tobaneeyo ama tobannaan ee soomaali ah ayaa ka mid a dadka ee u dhintay xanuunka coronavirus dadkaasi ma ka mid yihiin kuwa aad garanayso maxaase tafaasiil ah dalkan hadda saan sheegay tir ahaan ilaa maanta waxay baraysaa lix boqol toddoba iyo sideed markii loo eego tira dadkana lambar yar maaha sagaal milyan weeye dadkan tiradoodu milyan waa dad ajaanib ah isugu jira muslimiin iyo dadaha muslimiinna kusoo qaxay soddonkii sano ugu dambeeyey soomaalida waxaa kamid tahay dadka madow dadka ugu badan wey inta madow iyadaa ugu badan carabta markii la isku daro way ka badan tahay laakiin qoomiyad qoomiyadda dal dal ahaan dad ahaan dal dad soomaalida ugu badan laakiin dee carabta la isku daro oo qoomiyadda carabta o dhan ku hadasha la isku daro way ka badan yihiin oo lambarka labaad bay soomaali noqonaysa marka hadday noqoto qoomiyad qoomiyad soomaali lambarka koowaad ama labaad bay noqonaya inkastoo soomaali reer guuraa u badan tahay haddana boqol iyo ka badan baa diiwaan gashan oo badankood waa inta soomaaliya markii hore markii soo geday sheekatay laakiin dadka dhulal gumaysigu haysto etoobiya iyo kenya soomaalidii ka imaan jirtay ma kuma jirto oo laguma tiro soomaali etoobiyaan baa loo diiwaangeliyey iyo kenyaati laakiin guud ahaan dad yar ma aha waxaad garanaysaa iskuullada aan macalinka nahay markii afka suulishka laga reebo carabigu laba weeye oo dee qoomiyadaha carabtu waa carabiga ku hadlaan dalalko ay kala go- yihiin macla sameyn mayso carabi bay uu maaragtay ardayda ku hadashaa lambarka labaadna waa soomaali oo afka soomaaliga waxay lambarka labaad markii laga reebo ardayda carabta ah guud ahaantooda dad aan garanayo oo badan baa dhintay adugu dadka suulan ku dhintay ilaa laba iyo toban baa hadda un la sheegaa laba dumaraa ku jira Eh, inta kale rag bay ahaayeen ilaa shan nin aanu saaxiibanayn baa ku jiro qaar odayaal ahaayeen oo dhinteen waxaa kaloo ku jiray nin aanu saaxiibanaha biis nin aanu saaxiibanaha kale xaaskiisaa ku jirtay marka dad badan oo aada aan isu naqaanay oo aada caysho madax el masaajidka ayo aanu maaragtay aada uga sheekeysan jirnay baa ku jira aan badnayn raxmatullahi caleyhim ilaahay maaragta aan u naxariis dad muslimiin oo aan daahirkooda salaad iyo khayr ku ogaabay u badnaayeen kuwa aan aqoonna waa jireen oo runtii la ii sheegay marka eh, soomaalida waa dad taqaano hal qoysoo iska warhayso oo marka taasina waa mid jirtay ahayd waa jirtaa waa tahay Eh, xasan eh, dabcan adigana waxaad haatan joogtaa dalka u k ama ingiriiska Ah, cudurku waa waa jiraayo dadan anigu aqaano wuu ku dhacay inaan macnaha aanan booqanin waa jirtaa laakiin dad badan oo anigu aan garanahayo oo qaraabadayda ah oo ay ka mid yihiin mataqaanaa profession kasta leh ayuu mataqaanaa ku dhacay oo alxamdulilaahi intaan garanahayo ilaa hadda ay kasoo kabteen marka en, inuu dee cudurku mataqaanaa ku dhacayo dadka waa jirtaa dad agagaarkayga mataqaanaa en, magaalada xaafado ka mida u dhintay waa jiraan ilaa hadda warka la sheegahayo soo baxay waxaa ka mida eh, saamiga aynu ka nahay tirada dadka ama soomaali ha ahaato ama madow ha ahaato ama waxa la yidhaahdo jinsiyadaha aqaliyaadka ah oo meelahan jooga ha ahaate ee inuu gaar ugu badan yahay baa la moodaa markii loo eego saamiga ay ka yihiin dalweynaha mataqaanaa britain oo bilmetel boqolkii afartan ilaa afartan iyo shan ayay ka yihiin baa laleeyahay dadka maxaanku yidhaahdaa aqaliyaadkaahu dadka uu hadda ku dhacay ayadoo mataqaanaa sambal yar laga soo qaatay ee ayna ahayn dadkao dhan macnaha lama lama tusaalayn laakiin example yar baa laga soo qaatay oo laba kun oo qof camal macnaha researchkii la sameeyey baa lagu lagu cabira kaas meesha ay tirada guud ee dadka minority-ga ah waddankan toban ilaa toban iyo saddex haday ugu badato lagu qiyaasayo marka markay tiradooda guud ay ay ka ka- tirada guud ay ka ahaayeen boqolkiiba laba iyo toban bilmethel halkanna ay ka noqdaan boqolkiiba afartan iyo shan taa macnaheedu waxa weeye inay uga badan yihiin macnaha inuu inuu si gaara marka waxyaalahaasna waxaa loo aaneeyey conspiracy theory ha iska jirto laakiin waxa loo aanaynayaa waxa weeye duruufaha ay ku nool yihiin dadka minority-ga ah way ka yara hooseysaa dadka maaragtay waddanka u badan marka haddii dee gaar loogu beegay way dhici- waa- waa soo bixi doontaa laakiin ilaa hadda yacni in saamiga aynu ka nahay dadka kan marka loo eego uu cudurku siduu ugu dhacay iyo siduu u dilayba nooga badan yahay taas ilaa hadda waxaan u malaynahayaa waa waa la taaban karaa waa waa ku qanacsanahay Ee, haddaan kula kaftamo ee, waxaa aada u xanuunsan ra-iisul wasaarihiinnii bal ka waran isagoo xaalkiisa wallaahi haddee personal matter lagama hadli karo waxyaalaha uun loogu talagalay meediyada in lala wadaago un baanu ognahay oo waxa weeye waxa la yidhaahdo i t u miyaa la dhahaa mataqaanaa een, qolka caafimaadka ee, een, een, macnaha degdega ah ama ama ama xanaanada gaarka ah inuu un ku jiray oo hadda mataqaanaa waa neefsanayaa iyo qalab buu ku neefsanahayaa iyo qalab la-aan buu neefsanahayaa iyo een, wuu ka jawaabahayaa jirkiisu een, wixii lagu dayey iyo adigu xaalad saas ahoo maaragtay runtii aan sahlanayn ayaa mataqaanaa baa noogu wardambeysay marka si kastaba ha ahaatee adigu mataqaanaa xagala geel wax la gunta la geliya ka weyn baa la yidhiyo macnaha wixii jira way soo bixi wax la qari karaa oo badan ma jiraan macnaha waxa weye ninkaas inuu un liito oo isbitaalka magan galay oo hadda maaragtay xaaladiisii aan lagana samrin uusana bagsan intaasaa la ogyahay waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno xanuunka corona iyo saameynta uu ku yeeshay wadamada ugu badan ee uu ka taagan yahay markan waxaan siinayaa suldaan garyare suldaan taariikhda marka la eego een, markan waxaan siinayaa suldaan garyare suldaan ee, dadka qaar markay fiiriyaan xanuunkan corona iyo siduu u socdo iyo eh, xawaaraha uu dadka u leynayo aad bay ula yaaban yihiin waxay leeyihiin waa wax aanan weli caalamka ka dhicin ama wax aanay maqal ayay ku tilmaamayaan marka maadaama aad aad u akhriso taariikhda ma jiraan xanuuno kan oo kale ah amaba ka daran oo caalamka soo maray taariikhda intaad ka warqabto waddamadee bay ku dhaceen imise qof ayayna gallaafteen oo u dhintay waxaa jirta cudur la yiraahdo spanish flu ama spanish influence oo hargabka ka bilowday oo muddo hadda laga joogo boqol sano ee, saameeya caalamka caalamka waxaan leeyahay reer galbeedka iyo luqadda reer galbeedka la yihahdo oo kun iyo sagaal boqol sideed iyo tobankiibu ahaa wuxuu horta saameeyey shan boqol oo milyan dad ah ayuu saameeyey oo markaa u dhigantay ee, boqol sano ka hor rubuc dadka caalam ku noolaa toddobiyo toban milyan ilaa konton milyanna waxaa la sheegaa inay qiyaastii inay gaashay celceliska dhimashadu intaa boqol milyanna waa waa waa gaari karta maadaama aan sida maanta eh, technologigan ama aaladaha la iska fiirsaday ee xagga warfaafinta iyo shaashadu ay aada u yaraayeen hadda wax cudurka dadka argagax gelinaya inf- eh, warbixintana ka dhigaya mid deg deg ah waxa weeye waa waa aaladahan horumaray ee caalamku maanta u noqday tuulo yaroo ninku meesha uu joogo tuulada uu joogo uu markii wixii ka dhacayba uu kuusoo gudbin karo kaasi waa dhacay wuxuuna ahaa boqol sano ka hor kun sagaal boqol sideed iyo tobankii miilaadigiiba Eh, waxaa jiray xanuun kasii horeeyey oo isna dhacay qarnigii afariyo tobnaad bartamihiisa kun iyo saddex boqol toddobiyo afartankii ilaa kun saddex boqol koob iyo konton afar sano kaasina socday oo kaasi wuxuu isna galaafta baa leeyahay dadka caalamka maxaa le wuxuu kusoo koobaa leeyahay ama kusoo yareeyey wax saddex boqoloo milyan aan ka badnay tiro badan baana runtii ku dhimatay saameyntiisuna maaragtay dadka caalamkana wuxuu waagaa dilay baa leeyahay boqolkiiba soddon ama boqolki ilaa boqolkiiba lixdan oo dadka yurubiyan ah dadka yurubiyaanka cudurkan laftigiisa waxaa leeyahay wuxuu markii hore ka yimi ama oo asaaskii hore maaragtay kasoo farcamay wadamadan bariga foga aasiya meesha hadda kani ka yimi ayay leeyihin ayuu ka yimi markii marka lagala reebo kii hore oo spanish filo isagu ka bilowday maaragtay dalka span yurub dhexdeeda marka sugeyn ahaan haddii si loo eego waxaa la oran karaa waxaa ku dhintay shan iyo todobaatan ilaa boqol iyo shan iyo tan milyan oo dadka waaga caalamka u dhigantay boqolkiiba maaragtay runtii lambar badan dadku waaga saa uma badnayn bay leeyihiin marka loo eego tirada dadka biniadanka dunida ku noolayd qarnigii afar iyo tobnaad marka labada cudurba way soo mareen kuwo kale oo aan kalaa jira laakiin labadaasaa la sheegi karaa midna wuxuu socday maaragtay laba sano kun sagaal boqol labaatankiibuu dhamaaday bili ugu dambeeyey midna afar sano socday tiro badan oo ilaa boqol milyan gaaraysa ilaa boqol shanaatan milyan mid ah midna boqol milyan lagu qiyaasay baa ku dhintay oo u badan dadka yurubiyaanka iyo eurasia dalalka loo dalalkan ruushka iyo dalalkaas qaar muslimiinta u badan yihiin oo yurubiyaanka la bahwadaaga oo bariga dhexa gaarin bariga fog gaarin iyo meeshii kasoo bilowday oo ah ay leeyihiin halkaasa china iyo wixii lamid ah sabab u ah waa tahay waxaanu ku dhownahay qeybaha dambe ee barnaamijka diyaaradda jimcaha xasanow marka la eego wadamadan maraykanka iyo ingiriiska waa wadamada ugu badan ee duulaanka qaada ee gaar ahaan wadamada muslimiinta ciidamada geeyey marka milatari ahaan sidee buu u saameeyey ogaalka cudurkan coronavirus haa horta maraykanka iyo ingiriiskuba waxay ugu horeeyaan wadamada horumaray ee loo haystay inay maaragtay wax walba ay xallin karaan oo fashilkoodu uu durbo soo baxay iyo taagdaradoodu uu bahalkaanu tusay oo inta badanna mataqaanaa waxaa aanu aanaynayaa khiyaali ayaa jiray waayihii dambe oo cabqariyadii iyo mataqaanaa sidii waagii hore dadnimadii ay lahaayeen in muddo ah waxaad moodaa madax artificial ah oo aan aan mataqaanaa qiyamtii ay wax ku maamuli jireen aan lahayn oo macnaha bilmatel nin mataqaanaa khamaarista iyo nin maxaan ku idhaahdaa comedian ah baa labadooda hadda madax ka kala ahaa mogtahay waxay kutusaysaa marka fasaadka macnaha suldada iyo fasaadka dhaqanka iyo fasaadka dhaqaalaha oo corruptionka iyo mataqaanaa lacag aruursiga iyo maxaan ku yidhaahdaa fasaadka caqiidada baa iskaashaday intaasu marka natiijadooda waa iska garanaysaa waxa weeye macnaha inay soo dadejiso burburkii iyo cawaaqibtii marka hadda waxaadba moodaa muxuu ahayto yani ingiriiska xagga ay dadkii shaqaynahayeyna nooc walba oo yihiin ama sabalaygii raashinka ha noqoto ama dawada ha noqoto ama macnaha waxyaalihii essentialka ah laga maarmaanka ahaa oo dhan ay almost ay istaagi rabaan ama istaageen marka aad bay u taabatay waxa weeye waa waa mucjiso dhaqaale ahaan macnaha inay ku soo noqdaan doorkoodii wadamo badan oo mataqaanaa ay ugu horeeyaan ingiriiska iyo maraykanka iyo talyaaniga iyo waxaan u malaynahayaa yani waa hadday hadday hadday macnaha waddan ahaan u jiraan oo uga soo kabtaan laakiin marna doorkii ay ku lahaayeen adduunka u malayn maayo inay u soo noqon doonaan waxayna saamayn doontaa cid kasta oo shinsanaysay awooddooda iyo dhaqaalahooda oo wax ku dhisanaysay ama ay caawinahayeen ama ay waddankooda joogeen waxaasoo dhan waxaa weeye hadda nin walba meeshuu joogaba inuu soo tacbiro gurigii hooyadii ayuu u soo socdaa marka waxayna soo kordhinaysaa mataqaanaa badanaa ciidamada waddanka ka baxay oo dagaalka aaday markay soo noqdaan waddanka waxay u saameeyaan hadhowto fawdo iyo khalkhal amni ayay ka abuuraan marka saamayntu aad iyo aad iyo aad bay u gundheeraan doontaa aniga aragtidayda waa tahay suldaan garyare inta aad og tahay kolley uu jiro cudurkan ma aragtay ama ma maqashay ee dad kusoo islaamay oo wadamadan yurubta ama maraykanka ah Ee, ilaa iminka nin odayga wuxuu ii sheegay oonu saaxiibanahay oo raggii xanuun kasoo kacay ahaa maraykanka in laga soo wacay oo magaalada new york oo meelaha hadda ugu badan maraykanku dhibaatada ka dhacday oo maalin sideed boqol kun baa dhinta lixdan milyan baana ku nool Ee, baa wuxuu yidhi gaa nin aan yarooyo gaari wada baabuurtan ee, xamuulka weyn traaga ah ayaa xaafadaas wuxuu ku dejinay alaab marka xaafadda guri ka mid ah ayaa waxaa laga saaray qur-aan ninbaa qur-aan saaray muslim oo jeclahay markaasi kulli oo dhegeysanayaan dhega taagayaan oo allahu akbar mulkiina allahu akbar ka dabaleeyay marka waxaa malaysaa inay naf ka raadinayaan talyaani laftigiisa waa la sheegay dad badan oo banaan ku tugay markii meelihii masaajidada la xiray inay kuwo badan oo maaragtay aan muslim ahayn soo ag istaageenoo kusoo wada xirteen oo ay waxa muslimiintu ay sameeyaan kilibyo iyo fidyo laga soo fidinayo waxaad u malaysaa haddii masaajidka lagu badbaadayo oo ay hubaan gaaladu imsaad ku badbaadiya inay gelayaan tukanayaanna maaqan caqiid ahaan dee si ay u rumaynayaan laakiin naf jeclays dartiis waa laga yaabaa laakiin ilaa hadda waxa si caalami ah loo fasaadiyey oo loo sheegay Eh, marna waxaan ka arkayey eh, trump oo dhahaya qur-aan lagu akriyo kan maarata madaxweyne maraykanka oo qolo ay dul taagan yihiin oo qabaan qoloma qolo musliminimada keen laakiin waxbay ku akrinayaan codkuna ma dheerayn laakiin inay uun cibro u tahay oo ay tahay wax aan bini aadanku daaqadiisi iyo awoodiisi iyo- iyo ma tabartiisu ay ka hortegi karin inuu yahay cudurkan way qabaan Eh, dhacdo minallahi cindallahi ka timi oo xagga ilahi ka timi oo aan dawo loo hayna inuu yahay way arkaan Eh, allah subxaana watacala inuu keenana kuwooda kitaabiga sheegtay dee wuxuun aaminsan anayn kuwa dee eh, hinduuga iyo lo-da iyo jiirka iyo mukulaalaha caabuda iyo dhagxaanta inay jirto oo dee rububiyada maaragtay eh, tawxiid rububiya dadku eh, gaaladu intooda badan waa iska aqoonsanyihin dhulkan inuu allah abuuray marka wax yaroo dee laga reebo iska cawaan oo aaminsan in hooyo iyo aabba isu tega iyo eh, murabbiga in halkaas waa laga yaabaa inay maaragtay qaarkood saas aaminsan yihiin laakiin inay taasi arrin culus tahay oo aan bini aadamku uusan dee qarnihii horena may nooleyn oo dadkii hore u noolaan lahaa haddii aan lahayn lama iyaabeen meesha boqol milyan ku dhimatay boqol iyo shanaatan milyan waa wax runtii nagu cusub runtii waxaan filaya inta ha- mucaasirka xilligan la joogana xanuun noocaas oo sidaa u fiday oo ummadda caalamka saameeyay oo aan kala saarin kii dhaqaalaha iyo horumarka sheeganaya iyo kii danyartahaa ma jiro waana runtii waa laga yaabaa meelo adduunyada ka mid ah gobollo iyo deegaamo gaaray inuu ebola oo kale iyo cuduradaas ka daacuunka iyo iska maartay meelaha africa meelo kaloo caalam ka mid ah aan badnayn kii loda lo-da waalan kii digaaga waxaas ma badnayn meelo gaaruna dawana marka waa loo helay isaga oo ilaahi subxaana dawa usoo dhiibay gacantooda way dhacday waa tahay Eh, waxaan siinayaa xasan Een, xasanow eh, inkasta oo dhakhaatiirtu ay sheegayaan in xanuunku eh, gaar ahaan corona meelaha uu ku tarmi karo ay yihiin wadamada qabowga ah haddana waxaa jira aragtiyo eh, dadka qaar ay sheegayaan oo ah in qaaradda africa eh, uu saameyn ku yeelan karo oo xataa faransiiska oo kale warbixin ay qoreen waxay ku sheegeen in meesha uu ku dambeynayo cudurka ay tahay africa marka adigu waa maxay aragtidaada ma waxaad ka mid tahay dadka welwelka qaba Een, walwalku waxa weeye ama cudurka oo toosa ha noqoto sida haddeerba dad badan u dayriyeen africa in laleeyahay iyadu ku dambayn doonaayo uu baabi'in doonaa oo macnaha dee waxaana muhiimka waxa weeye diyaar uma ay aha in in hadduusan soo gaarin uu gaarahayana waa lagu tala jiraa inayan u diyaar ahayn macnaha inay wax ka qabatana waa la ogyahay marka sidaas daraaddeed waa loogu dayranhayaa Een, waxaa dhici karta in loola qasdo oo mataqaanaa macnaha eh, een, dee mataqaanaa maadaama dhul bannaan loo baahan yahay in ninkii lagaga banayn kara lagu sii banneeyona waa waa iska dhici kartaa marka baynamaa ayaguna caalamul islaam iyo caalamul ah, eh, macnaha carab iyo iyo afrika iyo waxaasoo dhanu ay laga yaabo ayaguna inay uun kuwaan xaggooda soo fiirinayaan oo khayr ka soo fiirinayaan kuwaanuna laga yaabo inay wixii sharta ahaayo hadda taabto hargebkaa iyo wixii la midana ay ayaga u aaneeyaan wixii ka ba-ayna inay ayaga kasoo kabtaan oo xaggooda aadaan ay horeyn Een, kuwaasuna waxay ku talagelahayaan inay ay yidhaahdaan annagana corona nagu dhacay mataqaanaa adduunkaa noo soo gurmada bay iska leeyihiin mogta marka waxa weeye arrintaasu walwalkeeday leedahay waxaa ka mid a bilmata hadda soomaaliya oo kale tusaale markaa usoo qaadato waxaad arkaysaa waktigii ay ahayd qof meel ka tegi karaa inuusan jirin oo sh- macnaha nidaamkii hadda jadiidka ahaana uu saa faray inaan laysu gudbin oo lagu karantiino cudurka kan meeshiisa islaamkuna mataqaanaa uu hore noo baray ayaa waxaad moodaa annaga marka in irdaha loo furay mataqaanaa waddamadii ugu khatarsanaayo hadda eh, maxaa ahayd etoobiya oo kale oo oo uu aad ugu faafo oo la ogyahay in irdaheeda loo furay soomaaliya oo mataqaanaa ama ciidan ahaanaha ku timaado ama shacab ahaanaha ku timaade marka taasna ay ay macnaheedu tahay een, dee ninku hadduusan lahayn waardiye een, muxuu ahayd ama cudur ha ahaato ama ciidan ha ahaatee inuu uu meesha ka baxayo oo oo mataqaanaa ay ayagu ay- ayaan qofkan isdifaacin inuusan ku- ahayn inuu ku noolaado macnaha caalamkan waa qaacido mataqaanaa international relationka mataqaanaa lagu barto oo stateku ama qaran kasta wuxuu noolaan karaa intuu u kifaaxayo inuu isdifaaco laakiin maalintii uu kifaaxa ka tanaasulayo inuu isdifaaco waa in la liqo dhanka kalena qaran kasta oo jira wuxuu u taagan yahay cid alle ciddii daciifa oo uu gaaro inuu waxeeda qaato ama ku darsado mushkiladda waxa weeye waddanka soomaaliya hadda ee waxaa samaysmay nukhbo feeg ah oo macnaha mataqaana fed artificial elite wax la yidhaahdo oo dadkii macnaha xilli xumaaga ku taajiray oo gaalada lala shaqaysta iyo eh, kontrabanka la gata iyo maxaanku idhaahdaa burcadnimada iyo dadkii ka taajiray ayaa waxay isku sheegeen elite iyo dad aqoon-yahano sheeganahayo oo mataqaanaa cumalo ah oo oo hay-ade iyo waddamo shisheeye u ah cumalo waxaasoo dhan marka waxay isku waafaqsan iyo wadaado mataqaanaa dowlado shisheeyaha siyaasadood ka tarjuma ee waaqaca soomaaliya mataqaanaa aan diintooda ku dabakay Eh, bal ee diinta ku banaynayo mataqaanaa cid kasta oo musiibo waddanka u wato maxaa yeelay ayagaa lafahooda ugu dhaqan marka een, intaasoo dhan marka dadka eliitka laysku yidhaahdo dadkii ahlu xalli wal caqdiga noqon lahaa oo ummadda hadda sidaanoo kale markay dhacdo u kici lahaa oo dadka xooggiisana mataqaanaa een, midayn lahaa dadkaas waa dad feeg ah oo dadkii dad xaqiiqi ah ma aha oo oo waxa ay sheeganahayaan ka tarjumahaya marka waxay ku midaysan yihiin ayaga iyo siyaasiyiinta iyo waxaasoo dhan waxay ku midaysan yihiin musiibadaa ummadda haysata in laga faa'iido sidaas daraaddeed wax isbeddela ayay ugu necab yihiin waxay maqlaan oo macnaha xaaladdu inay isbeddesho ayay ugu necab yihiin waxay maqlaan waxay kulligood difaac ugu jiraan inay xaaladdu sidaas ay ahaato oo nin walba mataqaanaa tubadu meel ay uga jirta marka wa- waxa la yaab kale laakiin waxa weeye ayagu waxaa laga yaabaa inay ka go'aan qaadanahayaan musiibadan adiguna waxbaad ka helaysaa kuna soo gaari mayso laakiin musiibada soomaaliya ka jirta inayan cidna ayan bixinayn way caddaatay marka bal bal qiyaas marka hadda mataqaanaa annagana maanta soomaaliya waxa weeye inay dad barido ilaahay kuma jir rabin ama loo booteeyo oo mataqaanaa eh, en- en lagu baado maxaan ku idhaahdaa ama waa ku dilaynaa ama waxagaan qaadanayna marka runtii waxa weeye warwarka arrintaasa ayaa ayaa leh waa tahay iminka waan soo gabagabeynaynaa barnaamijka hal hal fursad ayaa idiin hartay suldaan maxamed garyare maadaama aad ka hadashay ee taariikhda iyo cudurro badan oo horey usoo jiray iyo cudurkan saameynta haatan uu leeyahay iyo sida xawaaraha leh ee uu wax u dilayo ee suuragalna ay tahay inuu gaari karo meelo hor leh ee waxaad la socotaa ummadaha caalamka ee qaar badan oo ka mid a waa la gumaystaa liajli iyaga oo ka baqaya dhimashada aad arkayso ee sida faraha badan ee loo go-ayo maalin walba waxaa laga yaabaa dad gumaysiga u aqbalay inaysan dhiman in uu laayo coronavirus marka maxaad u soo jeedin lahayd dadkaas oo ay xataa ka mid yihiin soomaalida dhimashada eh, bini aadamku horta dhimasho ma wada rabo oo nin walba maarata khasaba laga qaadayaa marka laga reebo qof ilaahi subxaana watacaala doono naftiisa inuu ka ibsado marka biniaadam inta kale dhimashada ma jecla waa la khasbiyaa haddana waxaan la isku khilaafseen in la dhimanayo bini aadamka oo dhan wuxuu doona aaminsanaadaan wuxuu doona caabuday xataa haddii bahaayin kala wareysan la hadlahaye dhimashadu inay tahay xaq oo laba dhimanayo waa ogaan lahaayeen ummadaha maarka hadda iminka diyaar u ah marka in la gumaysto oo gumaysi u gacam haadinaya oo ay ka mid yihiin qolaa hadda xamar joogtay oo xildhibada ee ummadda dhahaya madax baan u nahay oo habashi iyo kenyaati iyo wax lamid ah u gacan haadinaya waxaan u malaynayaa inay ku jiraan qaflo waxa la yihahdo qaflo qaflo hadduu qof ku jiro waxba ma kaoga oo maahansan yahay qof hurdu lamid yahay marka xilligan in gumaysi loo yeerto oo gumaysi kasii laalaabanayo caalamka waad la socotaan afghanistan hadda isagoo kaba af ku jirto ka baxay maraykan iyo wixii lamid ah oo labaatan sano ku dhawaad gumaysanaya marka innagana hadda soomaaliya iyo dalalka kale muslimiintana saa unbuu uga bixi doonaa isagoo liita oo maaragtay bahdilan waana ma waana iska arrin macruuf ah taariikhdu qorto ee taariikh kasta bini aadamka qorto taariikhdu miyaa soo celisa in dal lagu soo duulay oo gumaysi loola yimi aan lagu sii waarin ee wixii ilaahay qadarana ay dhintaan isna wixii maalintu ka baxayana qooma iyo shalayto iyo dhaqaala jab iyo dadkiisa ku baabaay inuu ka baxo waa mid macruufa waana arrin aan runtii la sugayo inuu soomaaliya ka baxo iyo meelaha uu kasoo tuurtuurayo diyaaradaha ilan tabar kale ma jirta diyaarada daroon ah oo lagu raadsanayo qofka oo mobile iyo lagu raadsanayo mooyaane inaan maaragtay ayan tabar kala jirin oo hadda ayan waxaa la yihahda conventional war oo dagaal caskariya oo uu dadka hor imaankan maraykan iyo inta la socota iyo waxaan madowga uu soo kaleystay inay jirin way muuqataa xaalad walba qofnaha ku gumoobaayo oo ilaahay buu kaga fogaado dee gudnimadu waa gaalnimo iyo diin darro iyo xumaan qorna waa gobonimada cis iyo islaam iyo diin buu ka helaayo waa ku najaxayo ilaahayna isagoo raalli ka ah ayuu la kulma hadduu dhinto hadduu noolaadana waa kii gumaysiga iyo xumaanta iyo diindarrada diida wey nina isagoo daliila ayuu ilaah la kulmaa ama isagoon sharaf lahayn oo maaragtay aan cid lahayn buu noolaada oo carraa taariikhdana ma qorto weliga cid gumaysiga la jirta nin walbana waxa weeyaan waa hangool hangoolka waxaa soo horjeedaa maalinta howleed baa la tagaa reerku maalinta guurayo ayaa la hangool raadsa maalintii la dego mus baa lagu tuura marka inay hangool la yihiin taariikhda caalamka weli ma qorin nin gumaysi hoosta ka jiray ama nin maaragtay gumaysi la shaqaysta marka taa in la ogaado weeye shalay baan ahay daraad baynahay marka haddaad ingiriis dalka ingiriis timaado dalalkan wax gumaystay inta la sheego oo laga hadla ama museumka meelaha madaxafka lagu sheeg sheega wixii doona laga sheega waa intii wax diidanayd oo gumaysiga diiday oo la dagaalantay innaga soomaaliya sayd maxamed cabdullahi xasan meel walba yaalla waa intii gumaysiga diidanayd wixii kale oo gumaysi la jira ama boqor ha hado ama qof shacab ha hado ama nin kale ha hade ama turjumaan hade cidi maaragtay kama sheekayso mana la aqoonsana sababtoo ah nin wax diiday maaha waa nin kamid ahaa ciddii wax doonayso gumaysiga hadda soomaaliyana ciddii wax diidan gumaysiga hortaagan xabada watun baa la aqoonsanaya berito waxaa kalena iyagun baa iska taga raacayaan sida dowladda afghanistan leeyahay loo inkiray oo loo maaragtay loo looga saaray saaxadda wadahadalka iyo miiska wadahadalka soomaaliduna dadka ayay kamid yihiin islaamka ee lagu soo duulay waana u jeedaan meeshan wax dowlada ma jirto waxa uun sii gabaabsiya un intay cafiiska joogayeen kuwii lagu bedeli lahaana waa diyaar runtii waxba yaan dadku ay dharsan ama ayan fogeysan sida qolada loo bedelayo loo bedelayaa qolada dambana haddii uu ilaahay wakti siiyo oo tooda gaadho oo qadaro in jidkan maraan jidkanay marayaan wixii markaa yimaadana waxaynu sugaynaa nimanka caalamka hadda ilaahay cudurka u keenay intooda intooda badan oo dhaqaalahoodii siyaasadooda u saameeyey ayna kamid tahay dube ilaahay subxana wa tacala ugu talagalay waxa weeyaan dadba hadda waxay lahaayeen cudurkana muslimiinta ku dhacaya waxaa waxaan meesha la doon in la fahmo qofna waa dhimanaya de waa qof dhimanayo geeri buu la kulmaya qofna siyaas ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo sumc ahaan buu dhimanaya gaaladu uma dhimanayso keliya qof ahaan ee waxay u dhimanaysaa dhaqaal ahaan iyo siyaas ahaan iyo sumc ahaan bay u dhimanaysaa taa weytan laga hadlayaaye dadka geeridu waa u siman yihiin cudurkuna muslimka gaalaba waa waa asibaya marka waxaa laga hadlayaa maaha in dadku dhimanaya waa la dhimanaya oo iyadoo cudul jirin baa la dhintaa xabadaa qofka disha diyaarad baa la qarxda badaa liqda laakiin waxaa meesha laga hadlaya waxaweyaan sawirkii guud ee awooda awooddii reer galbeedka iyo mareykanka xoogga hayda caalamka sa dareynaysay baa dhaqaal ahaan iyo siyaas ahaan u fashilmaysa taa weyta cudurka uu keenay maahe in la wada dhimanayo waxa laysku diidan yahay maaha oo dee qof walba xaq weeye kul nafsa daaqiqatul mowt waa lagu dhimanayaa ama cudur ha ku dilo ama gaari ha kula gadoomo ama xabad ha ku dishe eh maa in geeri laga baqayo eh waxaa laga hadlayaa saameyntuu leeyahay maxay ta waa saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid ciidan ayuu keenay taa weeyaan tan laga hadlaya maaha in la wada dhimanayo macnuu maaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay waxaan siinayaa dhinaciisa iyo gebagabada xasan kolley waanu ka soo hadalnay xanuunka coronavirus dhinacyo kala duwan su-aasha aan ku weydiinayahay waxaan kala soo dhex baxay baylahnimada ama sida uu wadankan soomaaliya baylaha u yahay oo xuduudihiisu ay u furan yihiin oo ciidamada shisheeye sida xabashidu iska soo gelayaan marka waxaa jiray gabay aad ku cabirtay si khaas ah ciidamada xabashida etoobiya ee iska soo gelaya xuduudaha ereyadana ay ka mid ahaayeen xanuunkan coronavirus marka bal waxaad waxay nooga taabataa gabaygaasi iyo waxa uu yahay adigoo inoo marinaya haa anigu horta suugaanyahan saasa ma ahi oo uun macnaha qalinkan iskala jirtaa marka marar laga yaabo uun inaan wax aan aan u bogi waaye arko baa waxaa laga yaabaa inaan facebooka aan wax ku qorqoro waxaa idhi kolonyada adiis iyo casmara haatan laga keenay karantiin adduunkaa ku jira kaniskabiixa ayaa dhulka ka ilahaayeen iyagu kuma heshiiyaane kaanaga inay qaybsadaan kaartadaa dhigaya macnaha waxaa la yidhi eritrea iyo xabashadaa isla socda marka taasaan waxaan ka waday marka dhulka ka ilahaayeen iyagu kuma heshiiyaane kaanaga inay qaybsadaan kaartadaa dhigaya kabsuumiyo bu'aaliya hadday jilib u kaynaantay kulbiyow badhaadiiyo afmadow lagu kaxaynayo kulligeedba gaaladu hadday muruqa soo kuusto kibir iyo isqaadqaadka waa lagu kadsoomaayey waxa kaynta waamood ka jira koonku garan waayo kol unbuu ibliis reer qureesh koora hawluleeya ko bannaan markuu keenay oy kala bixii gaartay kor malaa'ig soo degatay buu kow bilkeed yiriye kaga carar kulaylkii markay kabaha tuureene waa kii kufriyey saacadday ugu kadeednaydi wax ka dhigan axmaarkiiyo ninkii maanta kaashaday ee kor iyo hoosba kor iyo hoosba waa ugu digoo laygu kaarahaye karantiin horay ugu jireen kaare gudihiisa cirka kicinka soo saaray iyo kararta hooraysa mu'min waa ku diirsaday kur baa laga kaxeeyaaye kud iyo boogna wou noqon allah kii ku caasiyeyee kooda fayraskaad keentay baan kaaga baqayaa dheh kooda fayraskaad keentay baan kaaga baqayaa dheh macnaha iyagaaba dee kooda fayras ah ciidamada hadda oo oo ila meeshii uu ku dhacayna waa ka yimaadeen ehelna waa u yihiin marka ayagaan ka waday macnaha waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynaynay xanuunka coronavirus iyo saameyntiisii ugu dambeysay innaga oo soo bandhignay kiisaskii ugu dambeeyey waxaa marti inoo ahaa oo nagala qayb galay aqoon-yahanka dor suldaan maxamed garyare iyo xasan fiyoka cali oo labadaba ku sugan wadamada yurubta oo uu cudurkan farabaas ku hayo guud ahaanna intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون